habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda cawaysnimo ee qaybta laanta af soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa habeen talaado ah bisha diseembar waa sagaaliyoabaaansannada waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee ka mitrban iyo bogga v o a somalycom idaacadda caawa waxaa idinkugu haynaa barnaamijkii waa go'aankaaga ee dhallinyarada oo aynu kaga hadlayno dhallinyarada iyo guusha shaqada barnaamijkaasi oo ku celis ah waxaa soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka oo aan idiin aqrino aniga oo ah axmed cali sheekh iyo cumar xasan waxaa maanta magaalada muqdisho ka ambabaxay ereyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya nicholas key oo wakhtiga shaqadiisu ay ku eg tahay maalinta khamiista ee toddobaadkan nicholas key oo waraysi gaar ah siiyey idaacadda v o eda isaga oo ku sugan magaalada nairobi ayaa ammaanay guulaha ay dowladda soomaaliya ka gaadhay dhinaca hirgelinta nidaamka federaalka iyo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab oo dhul badan laga riixay intii nicholas key uu ahaa ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya xeer ilaaliyaasha dowladda ee dalka beljiga ayaa sheegay inuu boolisku xidhay laba qof oo looga shakiyey in ay maleegayeen shirqool ay doonayeen in ay qarax kaga fuliyaan magaalada brussels ee caasimadda dalkaasi belgium xilliga lagu jiro soo dhoweynta sanadka cusub xafiiska xeer ilaaliyaha dowladda ayaa sheegay in la helay xog tilmaamaysa in weeraro culus lala beegsan karayo goobo si gaar ah loo bartilmaamaysan karayo oo ka mid ah magaaladaasi brussels balse xafiisku si khaas ah uma magac dhabin goobaha la bartilmaamaysan karayo hase ahaatee waxa uu guud ahaan uga hadlay in ay xarumo waaweyn oo heer gobol iyo heer caalamiba ay ku yaalleen magaaladaasi brussels waxaana ka mid ah xarumaha carabka lagu dhuftay midowda yurub gaashaanbuurta neto iyo hay-ado badan oo ka mid ah qaramada midoobay labada qof ayaa waxa ay ka mid yihiin lix qof oo lasoo qabqabtay shalay iyo darad balse waxaa lasii daayay afartii qof ee kale halka labada qof ay weli u xidhan yihiin tuun la xidhiidha in ay qorshaynayeen fal argagixiso ah warku waxauu intaasi raaciyey arrintani in aanay wax xidhiidha la lahayn weerarkii dhowaanta lagu qaaday magaalada baris ee dalkaasi faransiiska
ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar al cabaadi ayaa maanta oo salaaso ah booqday magaalada ramaadi ee caasimadda gobolka ambar kadib markii ciidankiisu ay halkaasi dib u qabsadeen telefishinka ku hadla afka xukuumadda ayaa soo wariyey in ra-iisul wasaare al cabaadi uu tegay ramaadi walow uusan faahfaahin dheeraada ka bixinin sarkaal ka tirsan dowladda ciraaq ayaa wakaaladda wararka ee a p u sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu la kulmay saraakiisha amniga ee gobolkaasi ciidanka ciraaq ayaa si rasmi ah shalay u shaaciyey inay la wareegeen gacan ku-haynta magaalada ramaadi oo ay ka qabsadeen kooxda mintidiinta ah ee daacish inkastoo duleedka magaalada la sheegay in maanta laga maqlayay rasaas goosgoos ah xukuumadda ra-iisul wasaare xaydar al cabaadi ayaa wejigaba xun kala kulantay kadib markii ururka daacish uu magaalada ramaadi kala wareegay ciidanka ciraaq bilowgii sanadkan bishii mey ciidanka ciraaq ayaa sheegay in hadda ay xooga saari doonaan sidii ay u xoreyn lahaayeen magaalada mosul oo weli ku jirta gacanta ururka daacish hay-adda caafimaadka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano w h o ayaa ku dhawaaqday in uu dalka guinea hadda xor ka yahay cudurka dilaaga ah ee ebola haddaba guddoomiyaha guddiga bangiga caalamka jim yong kim ayaa ugu bishaareeyay dowladda iyo shacabka dalkaasi guinea waxaana ugu baaqay inay ka foojignaadaan cudurkaasi oo ay isha ku hayaan mar walba xaaladaha ka jira waddankaas cudurka ebola waxaa kaga dhigan dalkaasi guinea ee ku yaalla waqoow galbeedka qaaradani africa dad iyagu ka badan laba kun iyo shan boqol oo qof balse waxaa berri oo arbaca ah iyada loo dalbaadegi doonaa waddankaasi in haatan uu cudurka xor ka noqday warku waxa uu intaasi raaciyey intan iyo sannadkii labadii kun iyo saddexiyo tobankii dalkaasi guinea uu la kaca kufaya sidii u joojin lahaa una tirtiri lahaa cudurka dilaaga ah ee ebola
ugu yaraan koob iyo labaatan qof ayaa ku geeriyootay labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax ismiidaamin ah ka dhacay magaalada mardaan ee dalka bakistan magaalada mardaan ayaa dhanka waqooyi galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ee islaamabad iyadoo qaraxa uu ka dhacay bannaanka hore ee xafiis dowladdu ay leedahay oo qaabilsan soo saarista waraaqadaha aqoonsiga taliya ku-xigeenka booliska ee magaalada mardaan zaa'id wasiir ayaa warbaahinta u sheegay in qofka isa soo miidaamiyey uu watay mooto ama dhugdhugle uu kasoo buuxiyey waxyaabaha qarxa kadibna uu ku dhuftay albaabka bannaanka xaruntaasi urur lagu magacaabo jamaacatul axraar oo ka mid ah oo mid ka mid ah kasoo horjeeda ururka daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi bayaan uu soo saaray afhayeenka ururkaasi oo loo soo diray v o eda ayuu ku sheegay in baarsalmeedka weerarkaasi uu ah xafiiska nadra oo ah mid ka mid a xarumaha laga hago dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada
dhallinyarada ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay inta badan dadaal ugu jiraan sidii ay uga tegi lahaayeen oo dalalka kale ee dibadda ah ay nolol uga raadsan lahaayeen kuwaas oo aan dib ugu soo noqon hase yeeshee waxaa jira qaar deegaanno kale waxbarasho u doonta kadibna dib ugu soo noqda xeryahaas qaxootiga meherado ka abuurta islamarkaana guul ka gaadha shaqadooda warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa dhadhaab inooga soo diray wariyaha v o e xasan aadan xasan tarax baagamuundanimada waa ay ku badan tahay dhallinyarada xeryaha dhadhaab oo waxaad arkaysaa gidaar walba iyaga oo raxan-raxan u taagan badidoodu ma hayaan wax camal oo waxa ay wakhtiga ku lumiyaan meheradaha shaha laga cabo amaba goobaha fadhi kudiriyada ku badan yihiin balse waxaa ka dhiidhiyey tiro yaroo dhallinyaro ah kuwaasoo isku dayay inay wax soo saar yeeshaan amaba xoogooda maalaan burjuko aan sanduuq enterprise waa xarun lagu sameeyo sanduuqyada iyo burjukooyinka xaruntan waxaa la aasaasay labadii kun iyo labaiyo tobankii yuusuf naaleeye waa shan iyo labaatan jir ku nool xeryaha laba sano ka hor ayuu ku dhaqaaqay hindisihiisii ugu horreeyey ee ganacsi isaga oo albaabada u furay shirkad samaysa sanduuqyada iyo burjikada toddobaadkii waxa ay soo saartaa shirkadan in ka badan boqol shay oo isugu jira sanduuq iyo burjiko inkastoo ay shirkadan kasoo dhexbaxday duruufo adag iyo xaalado kakan maanta waxay dhashay laba xarumood ee xeryaha ku kala yaal aasaasaha shirkadan yuusuf naaleeye ayaa barnaamijka waa go-aankaaga ee v o eda ka baxa faahfaahin ka siiyey adeegyada ay shirkadahani qabtaan iyo waxyaabaha mustaqbalka u qorshaysan waxaan ku aanweynaa inaan shaqooyin aan yeesho waxaan ka shaqaysto aan macnaha iyo hanti inaan yeeshaan isku dayay fikradaha marka badan baa usoo dhacay hadda ka hor fikrad waxaan helay marka sanduuqyada iyo maaragtay suuqan ku arkay fara badan oo laga samaynayo biro iyo jiingada iyo waxyaala la jeexaya wax noocaasa waxaase marka nin fikradan sidaad ku barataa waan isku dayay bal inaan sameeyo waxaan arkay sidii ilmo maaragtay juundiga oo doorada camal waxyaalas noocaas samaynayo fikrada meesha ka qaatay tababarba markadambe waxaan u aaday nairobi tababarkaan nairobi u aaday baan waxaan ku soo bartay khibradan maaragtay oo sanduuqyada sida loo sameeyo burjikooyinka carada laga samaynayo oo maaragtay cara gaduuda loo yaqaano loom soil shamiteer lagu darayo maaragtay burjikadii oo la hagaajinay maaragtay oo qaabkeedi kore oo birta ah anoo marka xalihii takhasus ku soo qaatay ayaan qaxootiya haddana dib ugu soo laabtay haddana maadaamaan ahaa dadkii hore qadiimiga ifo shaqada aana aan ahay waxaan asaasay marka maaragtay in aan khibrad keeno iyo maaragtay si aan lacag iyo hanti aan ku yeesho tiibu marka aan ii suurta gashay ilaa maaragtay asxaab igu soo biiraan khibraddii aan nairobi ka soo bartay tababar aan eygana aan siiyo aan isku dayno maaragtay saddex xeer xataa waan isku dayno inaan maaragtay aan ka samaysano meelo oo maaragtay aan wax ku gadgadno because hal meel haddii wax laisku wadageeyo ifoo kale hadda aan aana ka dhigno oo boqol sanduuq camal aan samayno maanta mase laba maalmood waxaa laga yaabaa in maarata dadkii wada arki waayaan saddex xera marka u kala qaybnay oon ku yeelnay xurumo aan maaragtay aan kugadgadno maxaa kugu dheliyey in aad barnaamijkan samaysid ee santuuq samaynta iyo burjikooyinka maxaa kugu dheliyay adiga waxay u dheliyay waxay tahay in badan baa horta qaxootigan aan soo joogay kutooka nineteen ninety one ilaa iyo xilligan iskuul baan bartay dhexdan kaga baxay duruufta keentana waxay ahayd wax la-aan oo dee qaxootigii xaaladaha iskeyn marbaa wax shamuuri la iska qaadanayaa marbaa burkaa gooy baa leeyahay waxaad u baahan tahay maaragtay dharbaad u baahan tahay qof bini-aadan baad tahay saabuuntaadii waxaad ka fakeraysaa gurigaaga niini iyo xagga faamilka xataa marka waxaan is idhi fikradaan fiiriyey macallin miyaad noqon kartaa macallimiintiyaa batayaa layidhi maxaad kaga gashaa kombyutar miyaad ku biirtaa adi fikradanba waxaan arkay marka fuundinimadan ayaa very easy ila noqotayba fikraddiibaa markaan qaatay tiyo haddana maaragtay aan ku guulaystay haddana waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inaan weli aan sii wado ilaa iyo heer aan ka gaaro mustaqbalka ka shirkad ahaan hadda aad samaysay maxaad hiigsanaysaa aad leedahay ma inaad meeshan kusii joogjisaad rabtaa intaa xaryahan qutulyoonka ay ka raadsanaysa mise mustaqbalka waxaad rabtaa in shirkadaha waaweyn oo mataqaana caalamka ama soomaaliya ka dhisan oo kale inaad ku biirto shirkadaha soomaaliya ka dhisan iyo kuwa kenya ka dhisan intaba insha allah waan rajeynayaa dhallinyaro hadda gruubkeenna ku jiraan oo ayagana khibradahan bartay qaar baa hataa kenyaan ah aan inkastoo qaxooti ahay oo hadda aan kibaandaan lahayn laakiinse waxaan rajeynaya insha allahu tacaala hadduu waddankeena nabad noqdo maaragtay qul baa yari jira la sheegaye in maaragtay xataa aan muqdisho iyo maaragtay meelow maaragtay waddankeena aan la galo farsamooyinkaas oo insha allahu tacaala waana ku guulaysan doonaa saasaan rajeynaya waxaad joogtaa xerada qaxootiga ee ifo marka mis leedahay baahida dadka ku nool xerada qaxootiga amaba suuqa waad dabooli kartaa marka loo la dhaho baahida ay dadka u qabaan inay helaan sanduuqyo ay wax ku ritaan iyo burjukooyin ay wax ku karsadaan zaaid boqolkiiba boqol waxaa ka mid ah hadda jiirka aad u batoo kale dadkii masaakiinta intii ay soo gateen buuba ka cunayaa waa baal raashin raayisa bur baa la keenay waxaa yaalla ay sheegeen misir baa dhinac daadsan saliid waxaan ku dhahaa boorash baalku iska jecel yahay waa qaxooti meeshii wax la kala astura male stoor male oo khaas oo lagu kaydiyo alaf baalka wax raadinaya dharkii buu ka cunayaa de marka laazim wax birin buu kaga badbaadi karaa birahan marka waa birihii aan ka sameynaya santuuqyada niini dadkana laazim wax biro oo wax ku kaydsadaan way jecel yihiin marka annakana qiimaha badanaa u raqiysnaa si maaragtay aan u helno uutumada marka kiiskiisaan kor lacagteena ugu sii darno oo aan u sharaxno rinjiyano maarata looga helo marka laazim insha allahu tacala marka waan rajeynaya hataa saddexena xero hataa in kamanigan uu aad uu usii weynaado insha allahu tacala mustaqbalkana waddankeena aan fikradahan aan la aadno dhalinyaro fara badan oo maaragtay waddanka joogaan oo waxba aan qabanin inaan ayagana aan takhasus ku yeeshaan oo insha allahu tacaala ay aad usii weynaato oo dhalinyaro fara badanna ay maarata ka faa'idaystaan waan rajeynaya insha allahu tacaala keliya ma ahan ujeeddadoodu in ay tahay inay wax soo saar yeeshaan balse waxaa kaloo ay baraan dhallinyaro kale sife ay u noqdaan kuwo anfaca naftooda maxamed yuusuf waxa uu ka mid yahay dhallinyarada wax ka barta goobtan waxaan bartaa saaxiibkayga farsamada la yimid oo kala yimid xaggaas iyo nairobi oo qaxootiga oo keenay aniga halkan qaxootigan ifaan jooga arday ayaan hadda wax baranaya oo saaxiibkii alaabta keenaan bartaa sida barkujada sanduuqyada wax lacag kuma qaatila barasho aan waan bartaa waxaan mustaqbalkan waxaan jeclahay siduu heerka saaxiibkii maanta uu ka gaaray inaan aan ka gaaro si kastaba ha ahaatee dadaalka ganacsi hal abuurka cusub iyo himilada durugsan ay la yimaadeen yuusuf naaleeye iyo dhallinyarada la shaqaysa waa mid muuqaal fiican ka siinaya waxqabadka uu qofka dhallinyarada ahi bulshadiisa kusoo kordhin karo isagoo aan dal shisheeye u doolin aadan xasan torax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab aad buu u mahadsan yahay aadan xasan tarax fiidnimo wanaagsan cawaysiin wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinka gamanaysa magaalada washington barnaamijkuna waa barnaamijkii waa go-aankaaga haatanna muqdisho shirkadaha tagaasida ee muqdisho waxa ayaa adhahday ayaa sheegay inay shaqo abuureen boqolaal dhallinyaro oo qaarkoodna ay heleen shaqo toosa qaar kalena lagu gacan siiyo sidii ay meherad u abuuran lahaayeen faahfaahinta sida shaqa abuuristan ee u socoto ayaa wariyahayga axmed xasan colaad waxa uu ka waraystay sheekh nuur maxamed aweys oo ka tirsan shirkadda macaani oo ah shirkad ka ganacsata mootooyinka tagsi ahaanta loo isticmaalo ee bajaajka loo yaqaano sheekh nuur ayaa marka hore ka hadlaya goortii ay bilaabeen inay bajaajta muqdisho keenaan bismiillaahi raxmaan raxiim horta aadaad u mahadsantihiin haddaad tihiin daacaddaha v o a hase aad aad iyo aad aan ugu farxsanahay maanta aad maadaama aad nagu soo booqateen shirkadda macaani labada kun iyo saddex iyo tobanka ayd markaan keena mootada anaga yacni markay kuwa aan an keenay aan dadka u wareeya ayaan ka mid ahayn hadda maanta shacab weynaha maanta annaga hadday naga dhammaadaan annaga ayay na sugaan niyow waxaa marka aniga wax kuwaata leh oo yani aad u fiicana dadka aniga aan aan ka gadanaa mootooyinkan bajaajka ha mootooyinka bajaajka marka xagee keentaan aniga indian ka keenaa yani indian waxa waye sanaac oo talyaaniga markano ay koobi ay ka qaataan waa talyaaniga iyo iyo india waa mushtarakiin ay yihiin marka yacni dadka dhallinyarta ee maanta xamar ay joogaan yacni maanta ilaa toban ilaa shan iyo toban kun ayaa maanta shaqa aan siin aniga oo shaqo abuur shaqa abuur ha ha marka dhallinyartana maanta aaday ugu farxsan yihiin shaqadana maanta aan abuurnay oo magaalada maanta ay ka socoto
okay marka maadaama arrintaa aad magaalada muqdisho ku soo kordhiseen oo mootooyinka bajaajka ah qiimo dhimis badan oo inta badan aad qiimahooduna u jaban yihiin raacistooda Een, maxaa laga dareemayaa idinka shirkada hore ahaan?
waxaa ku aan waxaan ku bixinay mootooyinka saddex kun iyo toddoba boqoloo doolaraan gadi jirnay xalka mooto bajaasha ah halkii saddex kun iyo toddoba boqolaan siisan jirnay alloora dadka soomaaliya ma fikiraan wax- maxay bariima ay ay tahay maxaa sikonta ay tahay bariima bariima iyo sikontaha dadka soomaaliya ma kala ma kala yaqaan ma kala yaqaanin fiiri aniga markaan oon anfahamsin waxa tan waa bariimo mid kar jiinaasaa jira aan sicirkan aan saas saddex kun toddoba boqoloo doolar udhexeeya fiiri lain aniga galaali dambe waxaa ka dhacday meesha in eh, dad kale ay nooga daba keenaan sicirkii maalinba maalintii kasii eh, dambayso in sicirka hoos ay u dhacaan marka waa fiirinay in naf ay leeyahan meesha shaqada sidii ah marka hadda aan eh, weli waa sii wadnaa laakiin insha allah waxaa- maalmaha gaabisaa ku yimid soo ma?
Ha, ha, ha.
Een, marka maadaama een, hawsha bajaajka waxaan ahayn ma qabataan shirkad ahaan wallahi shirkadda waxaan keenaa kawooyinka isboortiga haddii alla kuu roon yahay maaliyaalka isboortiga cayaarta cayaartooy ay maanta ay ku cayaaraan iyo kawihii iyo dharka dumarka iyo caba- yani alaab aan maanta aan la- la- la sheegi karin karhaama waxaan keenaa hadduu alla kuu roon yahay iyo mar- karhaama indian ka keena iyo mid juuka la yiraahdo iyo mid la yiraahdo harqaamada waxaa lagu talamaya dharka lagu tolo ha ha haye marka maxaa samaysaa harqaama masi iibisaan ma shaqaad ku abuurtaan dad u Maya, dhiibtaan sha- karhaanka aniga waxaan meesha eh, markaan ka keenay india eh, xabadda waxaan siinaa dadka sicir ay ay ku qancaan marka bakaaraha iyo meel walba xamar markaa aadid karhaamaha anaga keena ay dad dhalinyarta ay ku shaqaystaan marka shaqo badan ayadana dhinacaas ka haddii soo baxay dhalinyarta dadka walaalihiin haddii lacag ay haysan qaar waxaan u sameynaa inaan aan deemin markii ay ay helaan inay lacagta ayna siiyaan taasna waa sameynaa insha allah oo macnaha qofku markuu shaqeeyo kadib lacagtii oo Ah, tartiib tartiib dhalinyarta iskaga badi saaray.
ahaan xamar shaqa ma jiraan lain waxaan sameynaa dhalinyarta markay noo imaadaan ee duruuf ay noo sheegtaan waxaan siinaa adiga inta ay rabaan labo ilaa saddex adiga isbuuc kasta waxaan ka qaadnaa lacag ay tahay labaatan ilaa sh- iyo- ilaa soddon oo doolar Haye. Een, shirkadda waxaa ay sheegtay inay muddo fog ay dhisneed ee, magaalada muqdishona ay ka shaqaynaysay ma jirtaa mag- gobollo kale oo soomaaliya ka mid ah?
Ah, ah, gobolada kale waa imaadaan matalan zay Ka- gaalkacyo boosaaso iyo hataa hargeysa waa imaadaan waa naga qaataan karqaamooyinka Mhm.
hataa mootooyinkan ilaa waxaa la geeyaa baydhabo iyo meelahaasna waa la geeyaa iyo laakiin markay kuma dhahay baydhabo iyo buulo kismaayo waa loo qaadaa waa, waa dadaan u dirnaa iyagana lacag inoo soo diraan aan u dirnaa iyagana.
Mootooyinka, miya?
mootooyinka ha Miya?
iyo karqaama marka faracyaa ku leedihiin oo ma wakiilo aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad ayuu ahaa oo waraysanayey sheekh nuur maxamed aweys oo ka tirsan shirkadda macaani oo ka ganacsata mootooyinka ama tagaasid ahaan u isticmaasha haatanna boosaaso dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso ayaa dadaal ugu jira sidii ay isu kaashan lahaayeen una abuuri lahaayeen meherado isku xidhan oo xoog badan wariyaheenna magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa waraysi la yeelatay maxamed cali aadan maamulaha guud ee shirkadda ramaas oo shirkad ganacsi oo fadhigeedu yahay magaalada boosaaso ah ha shirkadda hor iyo horaan labadii kun iyo tobankii baa la aasaasay waxayna ku- waxaanu ku bilownay saddex dhallinyaro ah oo magaalada deganaa oo meherado iska kala jaarjaada iska lahaa oo qaybna macnaha ee, khibrado hore u lahayd ganacsiga bay baan ahayn saddexdeena ku bilownay waxaan go'aansanay in aan bal saddexdeena maadaama aan mid walba khibrad gaara isku lahaa suuqa dhinac ka mid ah shaqadiisa oo muddo dheer joogay inaan bilowno shirkadda asaasno sidaas ganacsiga ku bilowno Eh, khibrad inkastoo aan lahayn hore ganacsiga u lahayn laakiin budgetka aad u yaraa aan ku bilownay marka saddexdeena waxaan go'aansanay in aan horto gacan labaad ahaano marka u horreysay aan ku bilownay shirkadda gacan labaad waxaan ka wadnaa in shirikad kasoo qaadatay dibadda alaab ka keenta aan dib uga sii gadanno okay marka alaabta la keeno laga soo gato shirkadaha kale dhowr ciladooda yaryar bay leeyihiin oo caqabada ah caqabada koowaad waxaa ka mid ah ee faa'iidada oo aad u yar oo aadan shirkaddu ku kobci karin macnaha mustaqbal dheer markaad doonaysid oo inaad meel hiigsigaagu sarreeyo kobaca aad u yaraanayo waqti dhaqsa si fog si dhaqsa a uma heli karaysid meesha aad macnaha aad doonaysid inaad gaadhid Ee, caqabada labaad waxay tahay ee, shirkad shirkadaha hore u jiray baa jira oo shirkadahaas macaamiil la ah daa'iman marka tartan baa jiraya suuqa dhexdiisa waxaa jiraysa in shirkadii ee, markaad alaab kasoo jarato shirkad kale oo iyo shirkadaas matalan aad alaabta kasoo gadatay saaxiibo la ahayd oo kale ama cilaaqaad hore lahaayeen in ay qiim ha sh- waxaa jirta ninbaa matalan oo kale adiga laba boqol oo karton ama boqol karton baa shirkad kasoo jiratay ninbaa macaamiil la aha ama saaxiibtinimo hor ka dhexeysay kun ama shan boqol karton buu ka jartaa qiimo yar buu kusoo siinaya dhinacaa uu kusoo furaya Eh, waxaa dhacaysa in qiimihii alaabta lagugu jebiyo adigana waad cusubtahay suuqa ku cusubtahay oo macaamiil cusub inaad kasbataad u baahan tahay marka maxaa macaamiil kasbataaba qiimihii baa lagaga hooseeyaa suuqi marka maxamedow sidee baad caqabadaha uga gudubteen dhowr shay baan eegnay suuqa baan diraasadaynay suuqa waxaan ogaanay in dhowr shirkadood keliya ay maamulaan oo alaabta ay xitaa shirkad ganacsiyadii hore ah aysan doonin alaabo cusub inay keenaan matalan waxyaabo badan oo matalan suuqa ka dhiman baahiyaha suuqaan eegnay marka waxaan go'aansanay in aan laba qaab ku wadno qaybna magaalada alaabta kasoo qaadano qaybna bilownay ganacsiga dibadda ah oo inaan ka keenno marka horreysa yemen ama dubay oo noogu dhow aan bilownay marka inaan ka keenno waa gartay wadamada iminka ood wax ka keensataan waa kuwee
alxamdulilah wadamo aad u badan wey waxaa ka mid ah imaaraadka waxaa ka mid ah yemen oo stil warshadaheeda aan la macaamilno waxaa kaloo jira turkiga waxaa jira maxaa lahaa sacuudiga waxaa jira shirkado aad u badan wadamo aad u badan baa hadda keena alaabta waa gartay saddex dhallinyaro ayaad ku bilowdeen marka hore ee kambeniga ramaas ka waran hadda ma ballaariseen maadaama shaqadii ay ballaaratay wadamada dibadda oo kale wakiilla ma ku leedihiin dhallinyaro kale ma kusoo biiriseen ee kambeniga haa haa alxamdulilah caqabadaha naga hor yimi markaan alaabta dibadda ka keen waxay ahayd budgetkaaga markuu yar yahay alaab yar baad keenaysaa alaabta yar aad keenaysid matalan laba boqol ama shan boqol karton alaabta ka badan noocii aad u baahantay keeni ma keeni ma ka keeni kartid laba shay buu kaa rabaa alaabta cusub aad keento inaad suuq geliso markaa suuq gelinayso inaad qiimaha dhinto oo aad qiimo hoose ku gado alaabtii marka iyadana still dhibaatadii awal aan kasoo shekeynayna baa taagan oo koritaankaaga yaraana ta kaloo kasii weyn waxay tahay in markii alaabtaasi najaxdo shirkadaadi awood u lahayn in ay sharikadihii waaweynaa la macaamisho oo aysan lacag u hayn waxaa dhacaysa in sharikad kale oo kula tartamaysa oo lacag kaa lacag badan inay shirikadii kale u wareegto oo kaala wareegtaba alaabtii aad ku dadaashay oo aad suuqa ka keentay marka waxay nugu kaliftay taas in aan samayno raadinno dhalinyaro kale oon isku aragtinahay isku socodnahay oo aan sheerka kusoo darno shirikadda sidaa daraaddeed shirkaddii waa balla saasaan ku ballaarinay marka hadda dhalinyaro qurbaha iyo dalkaba ku sugan baad ku wadaagtaan kambaniga haa dhalinyaro badan qaybi joogto khaliijka qaybi joogto yurub qaybi joogto jaynaha intaasoo dhalinyaro aad u badan baa hadda sheer kule shirkadda maxaad ka ganacsataan marka hadda annaga waxaan ka ganacsanaa waxyaabaha ugu badan haddii aan ka ganacsan waxay tahay food staffka waxyaabahan dadku cuno matalan ama sharaabka ama confectionariska buskudada shukulaatooyinka waxyaabahaasa u badan annaga marka waxa weye waxyaabahaasna gaadiidka waxa weeyaan qayb naga mid ah baa hadda ku jirta inaan bilowno baan doonaynaa laakiin waxa u muhiimsan oo hadda annaga sharaabka iyo aan u leeyahay waxay tahay sharaabka keenitaankiisa waxa weeyaan waxyaaba badan oo ama cuntooyinka maxaa lahaa waxyaaba dadku cunaan oo confectionariska ahaa waxay u baahan yihiin wax gaar oo laga anna maadaama waddan muslim nahay waxaa u muhiimsan inaan aad u eegna horta saddex shay waa tan koowaad waxay tahay in shaygu xalaal yahay oo waddan muslim aad kasoo gadato wadamo waxaa jira haddii aan macnaha muslim ahayn oo waxay doonaan cuntooyin ku dara annagu iska ilaalina waxaas waxaan sameynaa wadamada muslimka horta ka keenaa tan labaad waxay tahay shaygu inuu tayo leeyahay shirkada aan la macaamilno waa shirkada aad u waaweyn oo caan ah oo khibrado kun sana boqol sano ah ilaa boqol konton sano jiray oo alaabta aan ka keenno waa shirkadahaasaan la macaamilnaa keliya maadaama iyagu ay jaha soo arkeen wixii fiican iyo wixii xun maxaad kale oo ku tala jirtaan oo dhinaca ganacsiga aad ku ballaarinaysaa horii horaan waxa weeyaan ganacsigu wuxuu ku ballaartaa marka dadka macaamiisha kaaya macaamiishaada ah kan macaamiisha kaa gata iyo ilaa kan u hooseeyo alaabtii cuna oo macaamiisha guryaha ah markay alaabtaada ku qancaan oo raalli ka yihiin baa adiguna kobcaysaa alaabtii marka waxa weeyaan ganacsigu awal waagii hore wuxuu ahaan jiray shirikaduhu waxay keeni jireen alaab shirikadda u danaynaysa keliya annagu waxaan ku fikirnaa daa'iman inaan ganacsad dadka macaamiisha ah oo alaabta consumerska oo cunaya u danayno waxaan daa'iman eegnaa xataa waxaa jira laga yaabaa inaan keenno alaabo aan annagu shirkaddu faa'ido ugu jirin laakiin dadku jeclaadeen si dadku wax uga faa'iidaan marka qiimaha u weyn aan anagu leenahay waxa weeyaan macaamiisha guryaha macaamiisha dadka ugu dambeeya ee cunaya iyo macaamiisha kaloo annaga naga gataba in ay wixii alaab lagu qanaco oo la jecel yahay oo daa'iman la doono oo weligeed alahayd suuqa ku jirta tahay taas annaga horta noogu muhiimsan haddeerna mustaqbalka waxaan rajaynaynaa inaan gobollada kaloo soomaaliya aadna haddii ilahayga idmo sida muqdisho oo kale kismaayo ilahay idinkas faracya ka furano marka waqtigu saamaxo ilahay idin markuu dadaalo oo wixii uu adduunku dhanba isbedelaya adduunkii maanta adduun internet weeye adduun isbedelaya weeye waa adduun telecommunication adduun technology aad u horumarsan tahay wey ma ahan adduunka waagii hore oo doon yaroo konton tan ah inta la raaco alaab yar meel laga keeni jiro lix bilood la sugi jiray haddeer aad iyo aad bay umahadsan tahay faaduma yaasiin jaamac oo barnaamijkaasi inoogu soo diyaarisay magaalada boosaaso waxayna la hadlaysay maxamed cali aadan maamulaha guud ee shirkadda ramaas oo ah shirkad ganacsi oo fadhigeedu yahay isla magaalada boosaaso haatanna waa dhinacii sugaanta aan soo qabto heestii kurbo iyo fannaankii yuusuf jaago
jacayl korkeeda fadhiistay wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qura aan qalbigayda jacayl korkeeda fadhiistay wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya qalbiga kalgacaylka kol qura'aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qura'aan ka xoroobin haddaad ka ballayid kalkaaga jacaylka nafta nafta nafta nafta ka ballayid haddaad ka ballayid kalkaaga jacaylka nafta nafta nafta nafta ka ballayid koowaad kulahayd ragga kuligii kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa koowaad kulahayd raggan kuligii kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa lab aan karaynin qofka raadintooda ayaa ayaa ayaan kaftoomi karayn ayaa ayaa ayaan kaftoomi karayn manka kohanaya mar walba kulankaago kolkoolin u baahan mar walba kulankaago lab aan karaynin qofka raadintooda ayaa ayaa ayaa kaftoomi karayn ayaa ayaa ayaa kaftoomi karayn manka kohanaya mar walba kulankaago kolkoolin u baahan mar walba kulankaago haddaan kasbanlaa kalsooni dhankaaga hanka hanka hanka hanka korilaa haddaan kasbanlaa kalsooni dhankaaga hanka hanka hanka hanka korilaa koowaad kulahayd ragga kuligiiye kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa koowaad kulahayd ragga kuligiiye kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa koowaad kulahayd ragga kuligiiye kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa
haddaynu intaas kaga nimaadno heestii kurbo iyo fanaanka yuusuf jeego haatanna waxaa idinku soo maqan dhegaystayaal xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaana marti caawa inoogu ah asli xasan cabaade oo ah duuliye ama baylot diyuuradaha kacisa waxayna marti inoogu tahay xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga maxamed cabdi sandheere ayaana inoo soo diyaariyey
asli su-aasha kuwaad aan ku weydiinaya waxay tahay bal taariikh kooban iyo dadaalkaad u soo gashay mihnadda aad baratay ee ah duuliyaha haddaad wax nala- nagala wadaagtid أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أديقي ولا محمد عبديو iyo dhammaan shaqaalaha saxaabtaada idil oo v o e da ka wada shaqeeyaan salaanta islaamka ayaan idinku wada salaamayaa marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xiga waxa weeyaan walaalo een, horta anigoo taariikh ahaan waxaan ku dhashay een, magaalada bulaburde een, gobolka hiiraan waxaana ku koray muqdisho iyo baydhaba iyo ereyada waayo maadaama aabbahay allahu naxariiste uu booliiska ahaa dadkii booliiskana marba meel baa loo bedbedeli jiray marka een, ah, waxbarashadeydii horta dugsiga hoose ilaa sare waxaan kusoo qaatay soomaaliya een, ah, kadibna waayadii ugu dambeysay waxaan maaragtay een, ka qayb galay saad la socotaanba ciidankii cirka ayaan ku biiray anigoo markaa haddana correspondensa ama onlineka hadba sida ruuxba u yaqaano oon kula xiriirayay xagga jaamacadaha een, ugu dambeyntiina halkan maraykan aan ugu dambeeyey waayadii ugu dambeysay ninkii badanaaba lifekeyga halkan aan ugu badnaa een, ah, waxaan ka baxay een, jaamacad maaragtay ku taala austin oon onlineka oon wax uga baran jiray een, waxa weeyaan uh, businesska business ad- administration ee counsinka ayaan ku bartay oon xagga bachelor ku qaatay markii dambeetana waxaan uu kusii watay een, master degree ayaan kaga qaatay een, haddana waxaan aad baan waxbarashada runtii u jecelahay anigoo busy oona howsheedana aad iyo aad u badan tahay ayaan haddana een, uh, university of north texas oo forward ku taala ayaan p a ka qaatay physician assistance labadi kun iyo afartii een, uh, kadibna halkan dhakhtar halkan aan ka shaqeeyaa marka howlahaygana way badan yahay runtii waxa weeyaan intaa keliya kuma ekaade marba meeshii ay jihada igu qabato oo aan filayo inaan wax dadkayga ugu qaban karo ayaan waxbarasho ahaan hadday tahay iyo wax kaalmo kale ay tahay dadkayga wax ugu qaban karo ayaan ku dadaala walaal waan gartay dadku waxay kugu yaqaaniin eh, duuliyanimada amaba inaad pilot ahayd eh, soomaaliya bal arrintaa haddaad eh, sii faahfaahisid oo dhegeystayaashaada ah, u- u- maaragtay usii sharaxdid waa run een, uh, waxa weeyaan hamigeyga waagii hore wuxuu ahaa runtii waxaan degenayn xerada aviazione ama aficione hadba ruuxa si u yaqaano xerada ciidanka cirka ayaan deganayn ana wuxuu ahaa koonaha runwayga ayuu xigay marka waxaan arki jiray diyaaradaha dagaalka oo ay degayo kacaya degayaan arki jiray anigoo aroorta hore runtii maskaxda markay fresh tahay iyo waxbarashada aada u wanaagsanta wax qaban karaysaa xid markaad doonaysa xitaa inaa wax aad xasibiso aan intaan kursi soo qaato banaanka usoo baxo ayaan daawan jira anoo wax baranaya yaa hamigaa i galeen dhihi jira ilaahayow ha idilin anoon duuliyo noqonin oon garoonkan ka kicin kusoo kusoo dejinin diyaarad hamigayga kaasoo ah marka i galay waan dherari jira intaan iskuulka ka dhamaynayo markaa nasiib wanaag waxaa nasiib u yeeshay n madaxweynihii soomaaliya naxariista janna allaha siiye maxamed siyaad barre ayaa jaanis weyn runtii aan ka helay anigoo runtii ka codsaday in maaragtay aan inuu doonayo inaan noqdo duuliyanimo oo ama duuliye aan noqdo marka su-aalo fara badan baan runtii isdhaadhaafsanay iyo jawaabo oo runtii maaragtay ila kaftamayay allah naxariistay oo yiri hawshan waa hawl adag oo waa hawsha ragga weeye maxaa kugu dhaliyey ma u malaynaysaa inaad kasoo bixi karaysa haddaan ku ogolaado iyo yacni wuxuu rabay inuu ogaado inay iga dhab tahay in kale marka markuu arkay in maaragtay niyadayda aad ugu adag tahay oo aan doonayo aan iri xitaa haddaad ii yeeli weydo ood ii saxeixi weydo waalidkay baan ku khasbayaa in dibadaha la ii diro aan soo barto markuu arkay inay iga dhab tahay naxariis jan allah si ayuu ii ogolaaday saa ayaan maaragtay u- oo ciidankii cirka ugu biiray markii horena tababaro kaloo military iyo waxaas iyaan soo qaadan jirno dugsigii shanaad baan ku jirnay maasha allah halkaasaa ciidankii cirka ugu biiray marka een, ayaan duuliyana ku noqday gabadhii ugu horeysay soomaaliya oo diyaaradka cisaalkaasaan ku noqday marka waddankeed wax kusoo baratay markii ugu horreysay waxaan ku bartay soomaaliya waxaanu lahayn een, dugsiga tababarka diyaaradaha ee xerada aviazioni ku yaalay oo xitaa dad aji- ajaanib a lagu tababari jiray oo ta- ka mid yihiin burundi ayaa ka mid ahayd oo duuliyaal looga soo saaray dugsigaas dugsigaasaan ku biiroon galay oo aan markii ugu horreysay aan ku qaatay een, shahaadadii koowaad kadibna kadibna waxa weeyaan training ayaa la iisoo diray een, ah, dugsi ah, american airlines waa wada academy american airlines oo halkan ku taala oon anigaba hadda dugsiga aan ka baxay academigaas agtiisaan deganahay waayo waxay xusuus weyn bay iigu tahay intaasoo sano maraykan aan deg- kasan deganahay n waa dugsi aada iyo aada international u ah oo duuniyaasha adduunka oo dhan ay yimaadaan oo halkaas tababar lagu siiyo marka n halkaasaan shahaadadeydii aan ku qaatay oo aan ku qaatay n diyaaradaha waaweyn oo xamuulka airbus three hundred twenty ayaan kabtanimadeedii ayaan qaatay marka alxamdulilah taana haddana weli hadda inkastoona aanan ku shaqaynin hadda waxa weeyaan shahaadada kabtanada waa inay every six months lixdii biloodba waa inay duulaan si ayna shahaadada uga dhicin n copilotkana waxa weeyaan sanadkiiba mar marka lixdii biloodba mar baan maaragtay si ayna shahaadadeeda iga dhicin ayaan duulaa marka alxamdulilah de kolleyba rajoon baan rajaynaynaa wadankeena markuu hagaaga siyaan ama tababaro halkana aan ka noqday waxaan ahay instructorna waan ahay waan ka qaatay shahaadadaas oo macalinimada oon dad duliyaal soo saari karo oon rajo weyn ku leynaa wadanka markuu si fiican noogu hagaagasaan usoo saarno arday fara badan oo duliyaal ah oon tababarno insha allahu waan gartay waxaad eh, sheegtay in markii aad eh, arrintan ku fikirtay eh, madaxweynihii dalka aad kala hadashay caqabado aduu aad macnaha la- lagu fuday markii dambe inay jireen marka laga soo tago jacaylkaas iyo in lagu eh, maaragtay eh, hirgeliyo fulintiisa marka laga soo tago barashada eh, hawsha yani shaqadan bayloodnimadu caqabado kale ma lahayd oo ad adag oo marmarkaa eh, dhiir- eh, ma- marmarka kuu keenay inaad ka joogtid wallaahi waxyaabo runtii dhib badan xagga waxbarashada kalama kulmin ee keliya oo maaragtay maskaxiyan marka waad garanaysa qof markuu wax aanan wadanka lagu hayn jirin markay wax ku cusub yihiin siiba haween ahaan xagga dhanka haweenka laga eego uu- dadkii ragga qaarkood waa way maaragtay wax weyn maskaxdooda ku noqonaysaa sidee ku dhici kartaa qof dumara duuliya sidee u noqon kartaa oo hawshii ragga ay u qaban kartaa rag fara badan waan kala kulmay ay doonayaan yani in mana badneen ay doonayaan in niyadda ay iga jebiyaan ay yidhahdaan waxan waa adag yaha waa waa shaqo ra- rageed weeye runtii waxba waktiga aan saga luminin ma noqon karaysa duuliye maarmaa wax kale iska baratid waxan aad bay kuugu adkaanaysaa anna markaa niyadeydaba qofka markuu hadaf leeyahay waxa wuxuu jecel yahay in hadafka uu ka salgaaro ana niyaddayda waxaan idhi insha allahu tacaala waad arki doontaa sidaasaad ileedihiin laakiin niyadda igama jebinaysaan idinkoo indhihiina shantaya ayaan idin tusi doonaa anoo qof haweena inaan hortiina ku duulo ayaad arki doontaan insha allah ilaahay baa la garab qabtay dadaalkii aan dadaalay iyo maaragtay maadaama ma aan waxa weeyaan xisaabta qofka eh, waa inuu xisaabta aada ugu wanaagsan yahay xisaabtaan aada u jeclaa maadadaas marka in ilaahay wuu ii fududeeyey macalimiin fiicanna waan helay oo niyadda aada iyo aada igu sii dhisi jirtay maasha allah grand schoolkii markaan dhiganaya aada iyo aada macalimiintayda waxay ahayd macalimiin sare sare boqolkiiba boqol waana u mahadceliyaa waxayna i- heer- heer waxay iila taagan yihiin waalidkii oo kale waayo macalinka waa waalidka Een, markii dambena oo practicekii aan bilaabayna wuxuu ahaa waxay ahaayeen maaragtay een, dhaqa- een, macalimiintaydii waa macalimiin runtii weliba xagga diintana ku salaysnaa bay ahaayeen aada iyo aadna igu encourage gareyn jireen Een, ah, wayna ila dadaaleen Ee, ilaahay amarkii iyo dadaal aan aniga maaragtay aan aada iyo aada u dadaalay waan gartay ayaan heerkaa ku gaaray alxamdulilah waan gartay Eh, aan u tago eh, khadka telefoonka ee magaalada st paul caasimada gobolka minnesota waxaa ku jira cabdiraxmaan ciise kaahin oo ah ganacsade gaar ahaan eh, mukhaayadaha aadka u heerka sarreeya ee maaragtay soomaalida gobolka minnesota ee ka ka tilmaaman cabdiraxmaan kusoo dhowow barnaamijka waxaan adigana ku weydiinayaa bal waxyaabihii eh, guushaas dhinaca eh, mihnadda amaba shaqada eh, kuu fududeeyey waad ku mahadsan tahay saaxiibkay muxuu qoraa maxamed Een, waa- aad baan u salaamayaa eh, casli een, dulyaha qaaliga Een, horta barnaamijkan waxaan jecelahay inay dee ka faa'iidaystaan maxaan qoraa dal- dhalinyaradu saad sheegtay hore usoo sheegtay aniga waxyaabaha igu dhaliyay waxa weeyaan een, hamigeyga oo maaragtay xagga eh, customer serviceka amba maaragtay dad jacaylka amba bulsho jacaylka ah sidii maaragtay maxaan ku oraa dhaqankeena iyo maxaan ku oraa cuntadeena iyo waxyaabaha wanaagsan ee ee lagu yaqaano dadka soomaalida in aan hore u mariyo waxay ahayd mar kasta maaragtay een, hamigeyga marka taasi si aad u gaadhid waxay kugu qaadanaysaa waqti badan jaranjarooyin barom yaad yaad maxaan ku dhahaa aada koraysaa laakiinse waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan inaad leedahay aragti dheer oo mataqaanaa halkeed ku socotaa halkeed gaari kartaa taasi ayaa madaragtay aad ku gaari kartaa meel maxaan ku dhahaa fiican waan gartay waxaad iminka furtay farac labaad ood ka furtay caasimadda gobolka minnesota ee st paul hore waxay uga furayd magaalada minneapolis oo ah xarunta ganacsiga magaalada ugu weyn gobolka riyadaada mustaqbalku maxay tahay riyadeydu waxay tahay in madaragtay maxaan laydhahaa aan ka faa'iidaysto fursadaha qaaliga ee jira madaragtay waqtiga casriga amba maraykanka amba adduunka meel kasta ay noqoto in makhaayadna ay noqoto makhaayad ku taala magaalooyinka waaweyn ee maxaan ku dhaha maraykanka oo dhan haddii ay noqdaan mataqaanaa caasimadaha amba kuwa kale ee caadiga ayaan jecelahay in laga madaragtay labaatanka sano soo socda inay noqdaan sida kuwa macdonaldska amba maxaan ku dhaha berger kinga amba subway sida caas makhaayad madaragtay makhaayadaha dee caankii la yaqaano inay kamid noqon karto maxaa yeelay waa wax de mataqaanaa aan haybad u leenahay haddii aan nahay madarta dadka soomaalida marka waa wax dhib yar haddii loo dadaalo waan gartay wax su-aalaad u qabtid eh, martida barnaamijka asli asli horta waa- maxaan kuraa waa waa I'm very impressed si fiican baan ula dhacay maxaan kura sheekadeeda Een, marka eh, halka su-aale mataqaanaa nacam aan isleeyahay eh, dhalinyarada gabdhuhu ay isweydiinayaan waxa weeye nacam ah, caynkeedu qofku waa inuu sidee u ekaado marka asli waxay tiri waxaan kamid ahay ciidankii cirka ee ee maxaan ku ayay ka bilowday marka ciidanka cirka markaad arsinaysa parashutekii waxaa kugu soo dhacaya mataqaanaa ah, you know dowliyuhu mataqaanaa wuxuu qaataa basically waa sh- maxaan ku rahaa waa waa arrin dhib badan marka arrintaasi way kuu sahalsay madaragtay ee muuqaaga iyo at- een, iyo inaad qof sport markii hore ahaan jirtay haa walaal cabdiraxmaanow een, ah, waxa weeyaan aniga kubaddan cayaari jiray basketballka tiim weliba xaafadda xamarjeje baan u cayaari jiray tiimkana kabtan anoo ka ahaa Een, ah, volleybalkan cayaari jiray tenniskan cayaari jiray orodada waan jeclaa xaafadaha dhexdeeda inaan ku hor ordo sports ku sameeyo Een, aad baan isba qof sporti baan ahaa runtii aad waad adag oo aad jirkaan ka shaqaysiin jiray kaana aad bay ii caawiday Eh, waan gartay Eh, aad baad umahadsan tahay haatanna khadka telefoonka ee magaalada minneapolis waxaa ku jira sadiiq maxamuud oo isagu dalka maraykanka eh, dugsi sare kaga baxay jaamacad kaga baxay haatanna ah macalin eh, ka mid a macalimiinta iskuullada Eh, sadiiq eh, soo dhowow bal khibraddaadii eh, markaad ardayga ahayd iyo waxaad ka sawiranaysay nolosha iyo meenta meesha ay arrintu taagantay Eh, waxa weeye aniga waa mahadsan tahay maxamed Eh, waxaan kaloon salaamayaa martida marti sharafta eh, ku jirta barnaamijka asli xasan cabaade iyo cabdiraxmaan kaahin walaal waxa weeyaan anigu halkan waxaan imid aniga oo maaragtay eh, eh, nin weyn ah oo eh, labaatameeyo da-deeda ay kusii dhowdahay Eh, waxbarasho soomaaliya waan kasoo qaatay laakiin maynan way kala go-nayd Eh, qaxi kadib iyo ka horba way kala go-nayd marka Eh, dugsi saraan galay dugsigii sare markaa eh, qoraalka si fiican baan u aqiinay Eh, dugsi hoose dhexe ayaan kasoo dhigtay soomaaliya marka marka halkan imid waxbarashadii way kala goonayd kologii marka waxay noqotay inaan anagoon afkii aqoonin afka ingiriiska waxbarashaduna aynan ishaysanin aan iskuulkii galo marka waxay noqotay inaan dadaalo oon afkii isku dayo inaan saddex sano gudahood dugsigii sare ee afar afarta sano lagu dhiganay inaan saddex sano gudahood ku dhameeyo Eh, waxaan sameeyey marka akhris badan baan samayn jiray Eh, library-gaan tegi jiray oo bugaagtan akrin jiray Eh, wargeysyada ayaan soo qaadan jiray oon akrin jiray xitaa maalinkaan shaqaynayo intaan shaqada kasoo urursada wargeysyada ayaan akrin jiray Eh, marka akhris beeraha oo badan ayaan samayn jiray si aan waxan iga maqan iyo waxbarashadan eh, iga kala go-day aan u buuxiyo u kabo marka eh, dadaal dheeraad ah hadiyo jeerna qofka ardayga ah ama qofka doonaya inuu wax noqdo waxaa laga maarmaana saaxiibada way sheegeen inuu ahaado qof han leh doonitaan iyo rabitaan leh ujeedada iyo wuxuu doonayana ay u cad yihiin waxa uu doonayana uu doonaya inuu ka guul gaadho tallaabooyinkuu qaadi lahaa si uu ugu galgaadho u- uga guul gaadho inuu inuu qaado tallaabooyinkii uu ku guul gaadhi lahaa waxa dhanna marka waxay sooga soo urursanaysaa qofku inuu discipline leeyahay eh, dadaal iyo dheeraadana uu sameeyo xogna uu raadiyo sabir iyo dulqaadna uu sameeyo waxaan uu samaynayo una caddahay wuxuu doonayo inuu sameeyo waan wadadii loo marayay waxaasna uu ku dhaqaaqo intaas baan eh, ayaan leehay waan gartay si kooban haddaad isu barbardhigtid xilligiinnii markaad dugsiga sare ku jirteen micnaha ardaydii xilligaas iyo ardayda xilligan farqiga u dhexeeya ama kala duwanaanshaha okay xilligan xilliga xilligay waxaan ahay maaragtay waxaan isla ahay kooxii u horreeyay ee dugsiyada gobolka minnesota soo galay baan yaan yaan ku jiray ama kooxihii badnaa qaarkayo waxaan da da ahaan waxaan ahay sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan da dad waaweyn baanu ahayn kuwa yararna way jireen sida runta laakiin waxaan ahayn dad waaweyn oo dhulkii kusoo caqli haystay oo hanle oo doonaya inaan wax noqono oo dhici karta marka qaarkood eh, qaarkayna isla maxaa dugsi sare idin dhex dhigay da-da waa ka weynaateena dadku odhan karaan laakiin waxaasoo dhan maanaan dan ka geli jirin waan u dulqaadan jiray waan u dhaba adeegi jiray afka wuu nagu adkaa luqaddu way nagu adkayd qur-aanku wuu nagu adkaa laakiin waxaan nagu adkayn doonitaanka aanu doonayno inaan guul gaadhno ayaa nagu adkayn doonitaanka iyaga ayaa wax kasta ka adkaa doonitaanka aan doonayno inaan jaamacad dhamayno ama dugsi sare dhamayno ayaa ka dheeraa ama ka culays badnaa ama ka adkaa dadku waxayna odhanayaan ama eh, inaanu ku niyad jabno dugsiga ho- dugsiga sare ardayda hadda joogta kuwa badan waxaad arkaysaa ayagoo waxbarashadu aada ugu sarreeyaan afka si fiican u yaqaana eeg heli kara darajooyinka ugu sarreeya dugsiga sare ka heli kara ayaynan sameyn wadadii loo marayey eh, waxayna sameyneen wixii laga rabay inay sameeyaan oo ah inay shaqada layliga ama shaqada guriga ka shaqeeyaan inay wax akhriyaan inay discipline yeeshaan oo meel fadhiistaan inay doonaan inay wax noqdaan rabitaankaasa ardayda qaarka hadda ka maqan kuwa badan halkanay ku koreen iskuulaadka si fiican bay marka u fiirsato eh, darajooyinkooda kuwa ugu sarreysay noqo- noqon karaan laakiin waxaa ka maqan inay discipline yeeshaan oo meel noqdaan oo dad hanloo meel ujeeda higsanaya noqdaan dad hanle oo ujeedo leh inay noqdaan marka maqan baan islaahay Eh, waan gartay labadaasaan ku kala duwannahay Eh, waan gartay Eh, waa arrin jirta oo inta badan dadka ka shaqeeya gaar ahaan iskuulladu ay sheegaan inkastoo arday yaryaro da ah oo macnaha dadaalkooda iyagu la yimaadaan ay jiraan Eh, wax su-aala maad u qabtaa eh, asli li waa mahadsantahay walaashay aad baan ku salaamayaa Mm, midda koowaad midda labaadna waxa weeyaan waa hawl maaragtay taariikha samaysay oo ku saabsan dee gabadh soomaaliyeed oo eh, xilli weliban hore eh, eh, doontay inay noqoto gabadh taariikh gasha oo eh, maaragtay eh, waxbarashooyinka ugu adka adduunka ka guul gaadha marka ardayda iskuulaadka aan ku hayno waxaa ku jira arday saa kuu sheegay Eh, waxbarashadoodu sida runtaa sarreysa oo fahmo badan oona waxbarasho ayna dhib ku haynin laakiin han hankii baa ka maqan ujeedadii baa ka maqan meelay u socdaan bayna garanaynin waxaa dhici karta talana inaynaba si fiican u qaadanin wadadaas oo kale maxaad kula talin lahayd Ah, walaal sadiiq waan kaa qaaday salaamtii anigana intaasoo kale ayaan ku odhanayaa jazaaka allahu khayran walaal n runtii sidaad sheegtay weeye ardayda maanta jirta iyo ardayda waagii hore annaga generationkeenii laba kale yihiin waxa weeyaan opportunity fara badan bay leeyihiin ardayda maanta dibadaha jooga waxyaabo aanaan heli karin wadankii markaan joognay ayay aada ugu sahlan tahay halkan laakiin waxaad aragtaa horta badanaa way ka faa'iidaystaan maasha allah soomaalida waa dad aada u maskax furan waxa weye dad waxa weye maasha allah iskuul kastay ku jiraan waa dadka caruurta ugu heer sarreysa weeyaan xagga maaragtay darajooyinka markii la eego subject kastaba laakiin way jiraan in badan oo maaragtay ah, ayagoo sidaad sheegtayba n gaari kara n hadafkooda ama tacliinta heer sare ka gaari kara ayayna maaragtay waktiga iska luminayaan aynan wakti siinaynin oo way jiraan dadku isku dhex jiraan ardaydii qaarna qaar wanaagsanna waa la helayaa qaar maarata waktigooda iska luminaya maalaa yacni oo mar dambe ka qowmameeya oo haddana dib ka bilaaba way jiraan marka waxaan kula talin lahaa aniga ardaydeena soomaaliyeed ee dibadaha jooga ama gudaha horta kuwa gudaha jooga aad bay u dadaalaan waan arkaa markasta website-yadan ka fiiriyaa isagoo dagaaladaa soconaya qaraxaas dhacay wax kasta ayay haddana weli waxbarashadoodii kheyr allah siiya ay ku dadaalaan oo jaamacadihii ka qalin jabinayaan maasha allah waa wax aad iyo aad loogu faano Een, haddana laakiin dadkan dhulalkan nabadgelyada jooga ee jaaniska fara badan la siiyey oo weliba xitaa maaragtay een, waxbarasho bilaasha helaya een, ama haddii kaleeto ama ay codsan karaan laga bixin karo yacni waxa weeyaan inay ka faa'iidaystaan waa wax waajib ah waa inay ku fakeraan berito ilan halka dalkan umaynan dhalanin ama ha ku dhashaan ama ha ku koro كل شيء يرجع إلى أصله waddankeennii ayaan ku noqon doonaa biidnillah haddii ilaahay raalli ka noqdo ilaahayna nabad ha nooga dhige waa inay ku fakeraan berito markaad ku noqotaan dalkii maxaad caruurihii dadkii hadda dagaaladii ama wixii ka dambeeyey ama kahor iyagoo inta- intaan dagaalada dhicin yaryaraaba ku ku dhex korayba ama ku caqliyeystay maxaad uga faa'iideyn kartaan aad wax barataan dalkaagii iyo dadkaagi maxaad uga faa'iideyn kartaan waa inay yiraahdaan waa inayna waqtiga iska lumayn waa inay ku dadaalaan qof walbaba wuxuu baran karo uu niyad u hayo waa inuu ku dadaala oo marba waxaan arkay arday fara badan intay jaamacadda bilaabaan oo hadhowna ay majirkii bedelayaan ile way ugu adkaatay ma doonayo wax kalan baranaya waqti iska luminayo waxaan ku adkeyn lahaa inay go-aan marka hore ka gaaraan niyad ma u haysaa mar waxaas ma doonaysaa inaad barato waxa weye waa real goal markay leeyihiin iyo waxa weye real goal and unreal goal qofku wuxuu doonaya ama saaxiibkiis baa waxaa bartay xuli ana waxaasaan baranaya hadhow markuu isku dayo waxa weye ruuxii kuma wanaagsan maadadii wuxuu doonaya inuu barto hadhow buu haddana dib u- u soo bilaabay waqtigii inta ka lumay samooyin uu leeyahay haddana wax kalaan baranaya waa inuu marka hore go-aan adag uu fariistaa uu maaragtay saas istakhaarina haddii uu uu ka tukadano waaba kasii wanaagsan tahay uu Waan gartay.
doonayo inuu waxaa barto inuu waxaa ku dadaalo waalidkana inaynan ku khasbin aynan dhihin hooyo ama dhakhtar noqo ama aabo ama engineer noqo ama waxa ina iyaga ay maaragtay een go-aanka u gaarin ilmihii waa inuu go-aanka isaga gaaro isaga ila og qofku wixii baranaya waa isaga eh intaasaan kula talin lahaa waan gartay Eh, ugu dambayntii asli su-aasheeda ugu dambaysa waad soo hadal qaaday inaad haysatid eh, licenska aad ku noqon kartid tababare eh, dadka kala sii bara sida loo duuliyo dayuuradda Eh, Nacam.
ilaa iminka wax tallaabood u qaaday eh, arrintaas oo ku saabsan eh, dowladda soomaaliya intaad la xiriirtay eh, qorshaha inaad soo jeedisay ama eh, aad isla bilowdeen adu wax qorsho ah dowladda soomaaliya waxa weeye walaal horta hore een ah, hadda waxaa taliyaha ciidanka cirka ah double pilota generaal maxamuud sheekh cali ayaa ka ah een, taliyaha ciidanka cirka ah waxaan dhageystay markii maaragtay ee, xafladeenii ee, ka sawirsan guradii soo wareegtay ayaan dhawad aheyd february shan iyo tobankeedii een, ah, ayaa khudbadiisii ku jirtay yacni ma- mustaqbalka inuu aada iyo aada runtii uga fakarayay wuu soo hadal qaaday in loo baahan yahay duuliyaal oo la tababaro diyaaradan u baahan nahay runtii wuu soo hadal qaaday waxa weeye aniga diyaar baan u ahay laakiin waxa weeye insha allahu tacaala kolleyba horta markaad nabad buuxda hesho ayaad wax kasta samayn kartaa insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajeynayaa waddankeena nabad buuxda inaan helno nabadgelyadana wax kasta shay qaali oo weeyaan lama helo nabadgelyada nabadgelyo markii la wax kasta uu iska imanaya niyadeeda way ku jirtaa inaan arday fara badan aan soo saaray intay naftaa igu jirto insha allahu waayo waddanka wuu u baahan yahay ciidan buu u baahan yahay xagga cirka badda dhulka wax kasta u baahan yahay siiba aniga waxa i khuseeya waxa weeyaan xagga dulimaadka diyaar baan u ahay marka la ii baahdo insha allahu tacaala inaan waddankaygii nabad ku tago haddii ilaahay cumri noogu gaarsiiyo insha allah caafimaadkana weli waaban haystaa waayo duuliyaha markii caafimaadka uu ka liito uu caafimaad ku dhaco shahaadadiisa way dhacaysaa automatically waa alxamdulilah so far caafimaadkaygana wuu wanaagsan yahay insha allahu Eh, waan gartay aad baad u mahadsan tahay asli eh, iyo cabdiraxmaan ciise kaayin iyo sadiiq oo labaduba kaga jiray eh, gobolka minnesota adaa mudan walaalayaal.
Okey, adaa mudan.
Adaa.
mar kale aad bay umahadsan yihiin asli xasan cabaade oo igu warramaysay iyadoo joogta gobolka waa magaalada dallas ee gobolka texas iyo eh, labadii eh, cabdiraxmaan ciise kaahin iyo sadiiq maxamuud oo iyaguna joogay gobolka minnesota haatana dhinacii kelimaha sugaanta waa heestii marwo iyo fanaanka xasan gacan
arageena kala maqan muqeena kala dheeri maankeena wada jira isku muuqashadeeni damala dhabbay noqon inka faalka soo baxay milagiyo dabayshuna idma meerta weeya
xidhan yahay muska ooda laga durin harunila sug caashaqahanba waygu baray intuu marinku xidhan yahay muska ooda laga durin harunila sug caashaqahanba waygu maray marka xigana sheekaada waxay markhaatiya muruqiyo ilmaala la kala muquushe ka baqan gamcaha maran maxryaan kugu dhicin iska samir maruuno ilaahay baa maqan marka xigana sheekada waxay markhaatiya muruqiyo nimaala la kala muquushe ka baqan gamcaha maran maxryaan kugu dhicin iska samir maruuno ilaahay baa maqan araggeena kala maqan muqeena kala dheeri maankeena wada jira isku muqashadeeni damala dhabbay noqon inka faalka soo baxay milagiyo dabayshuna idma meerta weeya marinku xidhan yahay muska ooda laga durin harunila sug caashaqahanba waygu maray intuu marinku xidhan yahay muska ooda laga durin harunila sug caashaqahanba waygu maray
This program has come to you from the Voice of America, Washington.